الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دواذا مؤتمر كيني تضباط ee markiska towfiiq islamic center ee soo qabanqaabiyeen maanta waa maalintii ugu dambeysay muxaadaradanina waa muxaadarada koowaad ciwaankeeduna waxaa weeyaan asxaabu اlukhduud waxaa inoo soo jeedin doonaa sheekheena sheekh mustafa xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuura ma'juura biidn اllah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد إن درس كمان تا لوقون دي وحكساب سنية أصحاب الأخدود وقصة قصة ينكي أمضي هركا دعي يا مسلمين تاها culamaa'i taariikh qaar ka mida waxay yidhaahdaan waxay dhacday cahdigii masiixiyiinta ama dad ahlu tawxiid ahaa oo nebi ciise dadkii rumaysanaa ahaabay ku dhacday bay yidhaahdaan waxay sheegaan inay najraan meeshan loo yaqaano ka dhacday waxay sheegaan culamaa'i laathaar in hadda meelahoodii la qoday qaybo ka mid a waxay sheegaa in godadkii iyo gubitaanadii iyo wixii hadda culamaail aataar qaybo ka mida ay qodeen laakiin markaad soo duuduubto qur'aanku iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam qasaska markay soo arooriyaan ma soo arooriyaan inta badan iyagoo bitafsiila qofkii qisadu qabsatay iyo abbaasha magacyadoodii iyo meeshii ay ka dhacday iyo magaalada magaceedii iyo taariikhtu wakhtigay ahayd iyo tasalsulkay lahayd qur-aankiiyo xadiidku inta badan qisaska waxay usoo bandhigaan qaab ah ilaahay wuxuu leeyahy laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab qisooyinka ambiyada iyo dadkaas alla uu ka warramayo qisadooda waxaa ku sugan baa ilaahay yidhi cibra ayaa waxay ugu sugan tahay dadka caqliga leh qur-aanka markaa qisas tiro badan baa ku soo arooray qisaskaasi tirada badan leh oo gaal iyo muslimba leh gaalaa ilaahay ka warramay fircoon iyo namruud iyo maxaa la yidhaahdaa haamaan iyo qaaruun iyo kuwa kani waxay ahaayeen dad khayr beelayaalah nebiyaa alla ka warramay kuwa nebiya laayey baa laga warramay ciidamo muslimiinoo guulaystaa laga warramay kuwa laga guu laga xoog badiyaa laga warramay qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo bandhigayaa safxa min taariikhi albashariya aadam laga soo bilaabo calayhi salaam ilaa maanta taariikhda bini aadamka qaybo ka mid ah laakiin waxaa la inoogu soo bandhigayaa qaab ah si aynu uga faa'iidaysanno qisadan maamulka mu'tamarku ay ugu talagaleen muxaadaradan inay yeelato waa qiso la yidhaahdo asxaabi lkhuduud qoladii godadka qisadatan qur'aanku si kooban buu uga warramaya suurat اlburuuj waالsamaaءi daati اlburuuj waاlyowmi اlmawcuud washaahidi wamashhuud qutila asxaabu اlkhduud annaari daati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum clى ma yafcaluuna bاlmuؤminiina shuhuud wma naqamuu minhm ila an yuؤminuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid الذي له ملك السماواaت والأرض والله على كuلi شhيء شhهيid suuرadة sورة البروج waa qisada all kaga waramaya سubحaaنه وتaعaaلى محadiثiintuna waxay soo arooriyaan xadيiث سhayb الrumi صaxaabigii la odhan jiray uu soo arooriyey xadiikaasi wuxuu ku yaalaa صaحيiحu mسلم wuxuu kaloo ku yaalaa imaam التrmdي في sunaنi kitaaب تفsيr wuxuu kaloo ku yaallaa imaamu axmed fii musnadi waa xadiid saxiixa isaguna oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qiso nin boqorow kaga warramayo mufasiriintu waxaanay leeyihin ninkaasi waxa weeyaan iyo qisada tani waa qisada ay ku soo aroortay asxaabi اlkhuduud qisada tani duuduub ahaan waxaa ilaahay kaga warramayaa subxaanahu wa tacaala koox mu'miniinah oo ilaahay rumaysay iyo boqor gaalah oo isagu ilaahay diiday ama dadkaba rabbi u sheeganayay wixii dhex maray oo ah inuu godod intuu qoday dab ku shiday dabeetana iyagoo nool uu ku guray qur-aanku qisaska uu ka warramay ee mu'miniinta iyo gaalada dhex maray waxay yidhaahdaan mufasiriinta rag ka midii saddex qayboodba way u soo arooraan waxay soo arooreen iyada oo kooxdii mu'miniinta ahayd ilaahay badbaadiyey kooxdii gaaleedna ciqaab lagu dabargooyey wax dambena aan laga sii sheegin kooxdaa mu'miniinta markii la badbaadiyey kadib wax damboo ku dhacay aan laga warramin qisatu saalix qisatu huud qisatu qisaskaasoo dhan waxaa soo aroora bay yidhaahdeen qur-aanka iyadoo gaaliya muslimiinta isqabteen ilaahay gaaladii tirtiray muslimiintiina dhulka la makansiiyey oo xoog iyo dowlad weynoo jirta ay noqdeen sidii fircawn iyo nebi muuse wixii dhex maray fircawn waa la halaagay reer banu israa'iilla dowlad mumakan ah oo ballaadhan ayaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya fircoon dabadii jirtay muddo badan oo boqorro yeelatay nebiya ah nebi daawuud nebi sulaymaan ambiye kaleoo tiro badan leh reer banu israa'iil bale ilaahay leeyay wakhtigooda iyo aan dunidaba ka fadila wuxuu kaloo qur-aanku ka warramayaa masaladaa cagsigeed oo ah gaaliya muslimiin inta murankaasi dhex maray muslimka inta gem laga siiyey wax ciqaaboo dunawiyan aanu qur-aanku ka warramin waa qisadaynu maanta dul taaganay qisadaynu dul taaganay qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabi ilkhuduud in la gubay laakiin wax ku dhacay qoladii gubtay qur-aanku ma sheegin lama odhan iyagana dhulkaa lala gooyey ama balaayo kalea ku habsatay ama wax kalea ku habsatay wuxuun baa la sheegay in qoladaasi la gubay waxaa kaloo la sheegay aakhire isna inuu ilaahay duul gubi doono ina aladiina fatanuu lmu'miniina wاlmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu اlxariiq ilaahay isnu aakhire inuu dad gubi doono ayuu ilaahay ka warramay laakiin lagama warramin iyagii wax ku dhacay qisadatan baynu markaa isdul taagaynaa qisadatan inta badan dadku qisaska waa garanaya ama qur-aanka waa la akhriyey laakiin waxaan isku dayi doonaa intaan guud maro mawaadicda ama meelaha bal culammadu waxay ka tiltilmaamaane cibarkaa inaan wax ka mida tilmaamo ilaahay suuradda qur-aanka ee wasamaa'i daati اlburuuj walyowmi اlmawcuud wa shaahidin wamashhuud intuu dhaartay sabadan buruuj tale baan ku dhaartay burjuga asalkiisu waa qusuurta ama waa xusuunta waa dhufaysyadaan la galay iyo qalcadaha iyo meelahan waaweyn ee dadku isku ilaaliyaan waxaa kaloo la ydhahaa manaajisa sare ama qusuurta abraaj waa abaqaadka qusuurta ah waxaa kaloo culammada ay ku tilmaameen inay yihiin meelaha kan socodada xidigaha sida dayaxa ama cadceedda meelahay degaan manaasishana buruuj waa la yidhaahdaa ta la yidhahda labiyo toban minsil buu degaa ama labiyo toban burji dayaxna la ydhahda siddeed iyo labaatan burji buu degaa qaabkaa looga warramo ilaahay wuxuu leeyahay cirka kan buruujta iyo manaasisha u saaxiibkaa baan ku dhaartay wasamaa'i daati lburuuj walyowmi almawcuud maalinta labayaboohay baan ku dhaartay iyo wa shaahidin mid xaadiray iyo wa mashhuudin kula xaadiray ama wa shaahidin mid markhaatiye wa mashhuudin kuloo markhaatiyey ama lagu markhaatiyey ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaana wa tacaala saddex shay oo ku dhaaranayo mid waa wasamaa'i daati lburuuj midna yowmi almawcuud axaadiista nebigu waxay ku tilmaamaysaa yowmi lmawcuudku inuu maalinta qiyaamaye waxaa kaloo soo arooray xadiidku inuu sheegayo shaahidku inuu maalinta jimcaye waxaa kaloo soo arooray xadiid sheegaya mashhuudku inuu maalinta carafaye haddaad doonto saddexda maalmood ka dhig haddaad doontana shaahidkiiyo wa mashhuudku waa wax kasta oo makhluuqa bay noqon karaan ilaahay markuu dhaartay wuxuu ku dhaaranayaa qutila asxaabi اlkhduud ay laqad qutil asxaabu اlukhdud waa la laayay oo la nacdalay godadka kuwii u saaxiibka ahaa godkii baa laga bedelo annaari daati اlwaquud baa la yidhi kuwii u saaxiibka ah naarta huritaanka ah leh ama xaabada wadata annaari daati اlwaquud sifo kaleo alla nimanka siiye waa maxay goormaa la nacdalay id hum calayha qucuud boqoradan iyo qoladan gaaleed sifaadka lahaayeen waxaa ka mid a may laynoo qura muslimka ee layntooday ku taladudeen layntooda ayay macaansadeen kaannamaa riwaayad la daawanayo bini aadamku waxyaabaan malaahidee uu daawado dadkii inta godod loo qoday ayaa dab lagu gurayaa dumar iyo caruur iyo cid walba lagu gurayaa madaxduna ay daawanaysaa waxaad dareemaysaa bini aadamku markuu lumo xad inuu gaadho xayawaanka muftariska uu ka daranya xayawaanku wuxuu cunayuu qabsadaa laakiin bini aadam intaad gubto inaad gubistiisa daawato iyo siduu u huruunshoonaya iyo baruurta ka shiilmaysa iyo siduu jacjacleeyahay waa mansilo cajiibah ilaahay qoladan wuxuu ku sifaynayaa maantana waa la mid bini aadamkaasaa la tumayaa baman balaayo naabaallo ba dabeetana tiviyadaa laga daawadayo waxa waa laisku daawanaya bini aadam la gubayo mararka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa markay dumarka iyo carruurta iyo waxaa ku dhacaan iyagaa taagnaa meel qaldan bay idhahdaan gantaalka qolaa loogu talagalaye iyagaaba taagnaa meesha qaldan oo iyagaaba marxuum qaldaan weeyaan isagaa dembiga lahaa ayan kaanat ilmasala ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeeyey dad mu'miniinoo la gubayo iyaguna ay daawanayaan id hum id hum calayha qucuud whm alىa maa whm calىa maa yafcaluuna shuhuud ba ilahi leyl subxana ilahi wuxuu tilmaamaya wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid dadka kan jurmiga iyo dembigay galeen waa maxay wax kaloo dembiyo ay sameeyeen ma jiraan baa ilaahay yidhi inay rumeeyeen mooyaane rabbiga casiiska ah wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi اlcaziiz alxamiid ilaah la mahadiyo ee xooga badan leh inay rumeeyeen baa dembi looga dhigay ilaahayna waxa ay samaynayaan maxay waa shaahid ilahay taas ku koobsaday waxa ay samaynayaan inu isna markhaati ka yahy wallahu calaa maa yafcaluun inuu alla shahiid ka yahy isna arkayo ayuu ku koobsaday qisada tan haddaan iyana guud maro xadiidka nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam maalan riwaayada imaamu muslim waxay sheegaysaa nebigu wuxuu leeyay kaana malikun fii man kaana qablakum nebi baa jiray boqor baa jiray dadkii idinka idinka horreeye ka mid ah boqorku wuxuu lahaa buu nebigu yidhi nin saaxira boqorrada dunidu inta badan kama maarmaan cid ay ku tiirsadaan cidda ay ku tiirsadaan midi waa acwaantiis iyo askartiis iyo xooggiis iyo waxaa haddana baqaa ku jirta uuna ah bini aadamka kale waa kugu maqan yahay markaa cid haybka uga warranto iyo sida wax noqon doonaan buu jecelyahay hadday dowladdu dowlad mu'minada tahay ilaahay bay rumaysaa subxaana wa tacaala ilaahay bay haybka ku aamintaa laakiin dadku inta badan kama maarmaan sixiroolayaasha iyo kuwa faaliyayaasha iyo kuwa haybka ka warramaya kuwa waxaa laga yaabaa dadku inay is yidhahdaan imika dowladahan cilmaanigii iyagu waa ka horumareen waa been kuwa maanta jiraana sidii bay weli u isticmaalaan dunida maanta joogtaana weli sidii baa loo isticmaalaa falalowyada iyo saaxirada iyo waxaas ilaahay wuxuu nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam ninkii saaxirka ahaabaa markuu gaboobay ee boqorka sixirka u samayn jiray ayaa wuxuu boqorkii ku yidhi war waan gaboobay ee waxaad ii soo dirtaa wiil yar oo caqli badan oo aan baro cilmiga sixirka ii soo saar wiil baa loo soo diray markaa yar oo la yidhi wiilkaa sixirka bar wiilku halkii madrasadii sixirkee uu ku socday ee ninkaa sixirka caalimka ku ah markuu u tegaya sii socdo dariiquu sii mari jiray wuxuu ku arkay sawmaca nin raahibi leeyay nin raahibo oo wadaadoo meel deggan ayuu arkay dabeetana wadaadkiibuu iskala yaro fadhiistay wadaadkaas muwaxidka ee diintii nebi ciise ka tegay haysta ayaa waxu sharxa way cajab gelisay wixii wadaadkani u sharxayay hadhowna saaxirku uu tagaa saaxirkuna wixiiba u soo sharxaa wuu ka soo noqdaa gurigooda markuu usii socdana haddana wuxuu soo maraa wadaadkiiyo wadaadkaa in kaloo xaqa u sheega maalmihii dambe ayuu saaxirkii maagoo yidhi waad ka soo habsaantaa deriska oo la yarkii la maagay dabeetana yarkiibaa wuxuu u sheegay wadaadkii wuxu dhigayay mushkiladda haysata marka horena saaxirka aan ka yara habsaamana wuu imaagaa marka dambe aan gurigii ka yara habsaamana waa la imaagaa wadaadkii wuxuu ku yidhi war markaad saaxirka u tegaysana waxaad tidhaahdaa xaafaddii baan ku habsaamo reerkiibaa i habsaamiyey marka aad xagga reerka ku socotana waxaad tidhaahdaa saaxirkii baan ku yara habsaamay oo cudurdaarkaa sheega buu yidhi wakhti dambe ayaa wiilkii magaaladii yarayd ay deganaayeen unbaa waxaa ku soo baxay bahal weyn oo dadkii cabsi geliyey rawaayaadka qaarkood baa waxay idhaahdaan libaax buu ahaa ama libaax ha noqdo ama abeese ha noqdo ama mas ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo bahal baa soo baxay magaaladii cabsi geliyey wiilkii wuxuu yidhi maanta ayaan kala ogaanayaa arrinka saaxirka iyo arrinka raahibka ka xaqa ah waa inan yar oo laba iskuul wada dhigta iskuulna nin wadaadabaa haysta oo diintii nebi ciise haysta iskuulna nin gaaleed baa haysto saaxira oo farsamada sixirka ku dhiga lama madrasadood baa labadaba wax ku akhriya dabeetana wuxuu yidhi maantaan tijaabinayaa labadaa inaan kala saaro dhagaxintuu qaatay buu wuxuu yidhi ilaahayow haddii arrinka wadaadku agtaada lagaga jacayl badan yahay ka saaxirka ilaa uu maanta bahalkaasi uu ku dhintaa dhagaxaygaasi dabeetana dhagaxiisiibuu ku rideeyey ilaahay subxaana wa tacaala bahalkiibuu ku dilay wiilkii yaraa ducadiisii baa la aqbalayoo bahalkii waa dhintay dadkiina meeshii bay mareen wadaadkiibuu u yimi oo warkiibuu u sheegay wadaadkii wuxuu ku yidhi yaa bunay anta alyowma afdalu mini maanta adaa iga fadli badan macallinku waxaa fiican ardaygiisa inuu dhiiri geliyo macallinku waxaa fiican inaanu ardaygiisa jeclaanin nuskho isaga ka mida inuu noqdo kobi yaroo adiga ku qallido oo adiguun intaada ummadimo horu marto isku dayataa waxay horu martaa markaad ardaygaaga u tireengarayso inuu adiga wax kugu soo kordhin karo markaasuu ummaddu hore u socotaa intii adigu aad ummadda ku haysay ardaygaagu waa inuu wax dheeraada kusoo korin karaa laakiin hadduu ardaygaagu noqdo midaad jeceshay inuu adiga kaa gaabnaado uun uu aday ku hoos jooga ama wax walba adiga ku weydiiya ama intaasi uu noqdo ummadda horumar gaadhi mayso wadaadka kani wuxuu qirayaa ardaygiisii in horumar ka muuqdo dabeetana wuxuu yidhi maanta adiga ayaa iga fadli badan waanan arkaa buu yidhi arrinkaagu inuu meel gaadhay laakiin waxaad ogsoonaataa dadka ahlu iimaanka waa la itixaamaa niyow kollayba imtixaan baa ku soo mari doonee bal haddii lagu ibtileeyo war bal hay sheegin haddii imtixaanku ku soo gaadho oo dhibaata kugu dhacdo ha iga warramayn buu ku yidhi inankii iimaankiisii waa koray dabeetana karaamaad badan oo kalea ka muuqday kuwo akmaho indhala-aan ku dhashay buu ilaahay u baryaa indhaha u baxa kuwo baras qaba buu ilaahay u baryaa diirkoodiiba u soo noqda xanuunno badan baa ilaahay ku daaweeyey nin boqorka nimankii la fadhiisan jiray ah oo indhala ayaa inankan warkiisii waa caanbaxay ayaa wuxuu maqlay wiil yaroo cidduu u duceeyaaba ay ka kacayso dabeetana intuu hadiyad badan soo qaaday ayuu u yimi wiilkiiyo wuxuu yidhi waxaanoo xoolaan iyo wadaan kuu soo ururiyey qaado dee anigana caafimaad isii waxaanoo xoolaana qaado anna caafimaad baan kaa doonaya wiilkii wuxuu ku yidhi waryaah haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryaya wiilkani waa daaci wuxuu ka bilaabay ninka iyo isaga xidhiirkii ka dhexeeyey mabda'ii uu ku yeedhaya inuu u bandhigo waar haddaad adigu ilaahay rumaysa buu yidhi aniguna ilaahay baan kuu baryaya subxaana wa tacaala ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkiina ilaahay buu u baryey dabeetana indhihiibaa u baxay wuxuu ku noqday ninkani dee xaashiyadii boqorka buu ah raggii ka agdhadhawaaye gurigii boqortooyadu ku noqdo boqorkiibaa ag fadhiista boqorkii baa wuxuu weydiiyey man radda calayka basarak war yaa indhaha kuu soo celiyey boqorkani waa nimanka rabbiyada sheegtay wuxuu rajaynayaa dee inuu yidhaahdo talabixintii boqorka iyo aftahanimadiisa iyo wanaaggiisa iyo wuxuu qabtay ayaa indhuu ku baxeen inuu yidhaahdaa buu sugaya boqorradu iyo dadka madaxda ay waxay jecel yihiin haddii la afuufo la buunbuniyo wax walba in iyaga loo nisbeeyo la yidhaahdo eh, aragtidaadii fiicnayd iyo ildeergaradnimadaadiibaa wax waliba ku hagaageen ninkii laakiin iminka iimaan buu leeyahy wuxuu yidhi rabbigay baa indhahayga ii bixiyey oo ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu yidhi ninkan halkaasuu isla jooga macayd aan aniga ahayn oo kuu rabbiya baad leedahay dabeetana wuxuu yidhi rabbi oo rabbuka allah waan aniga iyo adigaba ra- allah inoo wada rabbiya kan waa la fitmeeyey buu yidhi hala toorjargaraya hala cadaabo waa la cadaabay markii toorjarkii cabbaar uu ku socday ayuu boqorku wuxuu rabaa fitnadan iyo mushkiladani meesha ka soo baxday inuu ogaado ayuu wiilkii sheegay uu yidhi wiilkaasaa arrimahani baray wiilkii baa la soo qabtay wiilkiina waa la cadaabay wiilkii markii isna la cadaabay ayuu raahibkii sheegay ha haddaa la helay aslulmas'ala marka waxaan ciddii ka dambaysay hadda isaga jooga raahibkii waxaa la yidhi diinta ka noqo wuu diiday waxaa la yidhi isagoo nool labaha loo kala gooyay hala minshaareeyo minshaarta waa baashaan looxaanta iyo birta iyo lagu jaro mishaar minshaar mishaar waxba waa la yidhaha af carabiga labaha loo kala gooyaa la yidhi halkaasaa laga saaray bahasho labaa loo qalay sidii buu diintiisa ugu dheganaay ilaa uu laba u kala dhacay ninkii baa la soo qabtay ka noqo diinta waa diiday isna halkii baa laga saaray labaa loo kala gooyey wiilkii baa yimi dowrkiisii wiilka dee isaga rajaa laga leeya oo cilmigii dee la rabay in boqortooyada lagu ilaaliyaa buu hayaa ilaa sixirkii oo dhan isagaa wakhtigii qaatay oo sixirka isaga in hore loo dilo markaa lama rabe waxa la rabaa bar horta in la cabsiiyo ilaa xad bal inuu noqon karo hortiisa labadii kale laakiin lagu mishaare wiilkii waxaa la yidhi diinta ka noqon ka noqon maayo buu yidhi si loo hadiday waxaa la yidhi kaxeeya buur heblaayo geeya fikta u saar u sarraysa halka sare taaga dee markuu haadaamaha arkiya waxa uu baqi doonaaye waxaad tidhahdaan halkaasaanu kaa tuuraynaa haddii aanad ka noqonin waa la kaxeeyey buurtii baa la saaray halkaa lagaa tuurayaa baa la yidhi ilaahay buu baryey ilaahay wuxuu baryey ilaahayow adigu wixii aad doonayso sharkooda kuwan igaga kaafi allahuma kfaniihim bimaa shi't ilaahu adigu sida aad doonayso iga kaafi kuwa kan buurtii baa gilgilatay dabeetana askartii baa daadatay isagiina ilaahay waa ku reebay meesha ma tegin wiilkii iyaguu iska soo noqdo boqortooyadii iyo meeshii buu yimi magaaladiisii buu ku soo noqday waar maxaa dhacay baa la yidhio wuxuu yidhi ilaahay baa kuwii sharkooda iga kaafiyey koox kalea loo dhiibo waxaa la yidhi buurahan iyo dhulkaba ka daayo badda qabatiiya doontaa yar ha la saaro badda ha la geeyo badda markaad bartikeeda marinaysaa ma ka noqonaysaa dhe ama ka noqon maysa hadduu ka noqon waayo badda ku tuura baddii baa la geeyey kadibna ilaahay buu baryo wuxuu yidhi ilaahay ow kuwan sharkooda adigu iga kaafi igaga filow doontii yarayd iyo baddii unbaa isku kacay unuu askartii baa ilaahay ka daadiyey isagoo doontiisii yarayd watuu soo noqday haddana meeshiibuu ku soo noqday waar maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay baa kuwiina sharkooda kaafiyey boqorkii oo wareersan buu wuxuu ku yidhi anigu aan kuu sheego haddaba si aad aniga ii dili karto hal mida yeel buu yidhi dadka oo dhan soo ururi meel isugu keen markaad dadka oo dhan meel isugu keento aniga markaa geed igu xidha markaad isalbiso kanaanadaydu kanaanadu waa jucbada waa bahashan yar ee leebabka lagu gurto aniga oo bahashan aan leebabka ku sito qandigan yarow leebabka ku sito leeb ka mida kala soo bax leeb leebabkaa ka mida kala soo bax dabeetana aniga igu soo gan adigoo odhanaya bismi illaahi rabbi alghulaam magaca ilaahay baan gargaarsaday rabbiga wiilka yar haddaba ninkii rabbinimada sheeganayay baa laleeyahy waxaad tidhaahdaa magaca ilaahay baan gargaarsaday iyo rabbiga wiilka yar sidaa dhe markaasuu maa dhimanayaa buu yidhi ninkani haatan anaa rabbiyo uma taagna iminka iminka waa boqortooyadii baa khatar ku jirta kibirkii la soo dhaafiyo oo dee ninkuu is yidhi badda ka tuuriyo der buurta ka ridi dhiman waa iminka ilaahu mulkiga uxun ka badbaadi buu taagan yahay waa iska ogolaya markaa inuu yidhaahdo rab اlghulaam iyo inta tan wiilkiibaa dadkiibaa la ballamiyey meeshiibaa la ysugu wada keenay wiilkiibaa lagu xidhay bahashii dabeetana wuxuu idhi bismi illaahi rabbi اlghulaam waa lagu ganay halkaa dhafoorkay kaga dhacday dhiig baa ka soo da-ay dabeetana waa dhintay wiilkii markii ay naftu ka baxday ayaa dadkii dhawaaqeen bulshadii daawanaysay warka dee waa lala socday awal wiilkani inuu libaax ama bahalkii dhagax ku tuuray oo uu ku dhintay waa dadkii magaaladii waa wada ogeyd boqorkaba ninkii u shaqayn jiray la joogay inuu ilaahay u bariyey oo indhuhu u baxeen dadku waa wada ogaa in karaamaad tiro badan le ka muuqdeen oo dadkii caafimaad ay heleen wuxuu ilaahay u baryey waa la ogaa boqorku intuu isku dayay si walba inuu u dilo inuu u dili kari waayey waa la ogaa inuu ku yidhi marka dambe haddaad rabto inaan dhinto oo qura sidan oo quran ku dhiman kara taasi waxay keentay dadka xaqiiqatuliimaan inay fahmaan markaa boqorkii iyo dowladdii o dham intay isu tagtay soo wiilkan may dili kari waayeen dabeetana dariiqadii uu yidhi ilaahay haddaad rumaysaan unbaad idili kartaa bes waxaanu rumaynay bay dadka yidhahdeen annaguna maanta laga bilaabo rabbulghulaam baanu rumaynay wiilka rabbigii ayaanu anana rumaynay nimankii warka sheegi jiraa boqorkii u yimi waxaa la yidhi boqorow wixii aad ka baqaysay waa dhaceen qad wallaahi nazala bika xadarku ayaa la yidhi wixii aad ka cabsanaysay waa kugu dhaceen dadkiina ilaahay bay rumeeyeen tala keen wuxuu yidhi magaalada oo dhan sakadaheeda godod ka qoda god walba dab ku shida markuu dabku karo dadka oo dhan soo xaadiriyo keena dabeetana waxaad tidhahdaan qof kasta ama koox kasta ama gruub kasta weydiiya ma ka noqonaysaan diinta may hadday yidhahdaan dabka ku rida dadkiibaa la soo tubay sidii baa la yeelay dadkii wax may yidhaahdaaba le horaaba loogu daadanayaaba faqtaxamuuh ayuu xadiisku tilmaamaya inay layskuba cidhiidhiyay xagga dabka in iimaan laga noqdo daaye dumar caruur odayaal cid walba waa lagu guray hooyo ka mida hooyooyinkaa ilmo yaroo radiic oo ay sidatay u naxda dabeetana waa isa soo yaro adkaysay ilaahay baa wuxuu ka hadliyey ilmihii yaraa ee dhabteeda ku jiray kii yaraa ee dharabta saaraa ayaaba alla ka hadliyo wuxuu uhi yaa ummaah isbiri fa innaka cala alxaq hooyoy sabir xaqaad ku taagan tahay islaantii iyo ilmaheediina waa galeen boqorka kani sidaas buu dadkii u laayey riwaayadda aan akhriyey af soomaaliga ku akhriyey waa saxiixu muslim riwaayadda ku taalla riwaayadka kale imaamu termedi iyo qolada kale warinayaana kama foga haddii aan in yar markaa qisada isdul taago xadiidkaa saxiixu muslimka ayaa aayaadka qur-aana ku koobsado qisada ta waxaynu ka qaadanaynaa cibar tiro badan kow waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay dunida maamulo daartan aynu joognaana inay daarulimtixaan tahay meesha kama dambaysta ilaahay ku ballan qaaday inuu dadka ku abaalmariyaana inay aakhiro tahay ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ilaahay wuxuu suuradda ku tilmaamaya kuwii mumiinaladi kuwii mu'miniinta gubay ee imtixaamay hadday toobad keenaan xataa weli in ilaahay toobadda ka aqbalayo waxaa kaloo alla tilmaamay kuwa iimaanka ee camalka saalixa sameeyey inay jannooyin iyo nicmooyin leeyihin dabeetana ilahi wuxuu uhi dalika alfawz اlkabiir guusha weynina waa taas baa ilahay yidhi waxaan yaraynu ku xeeqnay adduunka ma ka xoog badannay gaalka ma lagadnay mayna lagday intani maaha guul baa la leeyahy dalika alfawz اlkabiir bale qur-aanka waa ka ilaahay ku tilmaamaya fii suurati saf maxaa ilaahay ka warramayay dalika alfawz اlcadiim wa ukraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qariib baa layidhi inta jannadii iyo nicmadii wixii lasoo tilmaamaa la yidhi kaasba af liibaanta weyn waxaa kaloo idin siinayaaba ilaha yidhi wa ukhraa tuxibuuna tu kaloo yaroo aad jeceshiin fatxun min allahi wa nasrun qariib wax weyn ba inaanay tani ahayn baa la tilmaamay idan qisadan waxa koowaad aynu ka fahmaynaa wax weeyaan qofka mu'minka ah noloshu wax kastoo ay tahayba in isaga laga rabo inuu dariiqa saxaa hayo ama ha lagu gubo ama dhimo adiga waxa aad ku taagantahay waa inuu noqdaa inaad iimaan ku dhimato inaad ku dadaasho waayo meesha loo socdee guusha dhabtii i jirto waa meesha balaayiin yeerska lagu noolaan doono waa janniya naar saas daraaddeed baa ilaahay markuu tilmaamay kuwa fitnada iyo imtixaanka sameeyana in cadaab kulul ugu dambeeyo kuwa iimaanka laga helanaya inay jannooyin leeyihin dalika alfawz ayaa ilahay wuxu uhi ina batsha rabbika lashadiid inahu huwa yubdiu wa yuciid wa huwa algafuuru اlwaduud du lcarshi اlmajiid facaalu limaa yuriid suuradda inteeda dambe ilaahay wuxuu leeyahay war ilaahay qabashadiisu waa mid adag waxaa kaloo ilaahay inoo tilmaamay inuu yahay facaalu limaa yuriid wuxuu doono ku sameeya waxaa kaloo ilaahay inoo tilmaamay waxa adduunka ka dhacaya inaanu mooganayn shaahid inuu yahay oo uu arkayo wamaa naqamuu minhum ila an yuuminuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid aladi lahu mulku الsamaawaati wاlard wallahu calaa kuli shayin shahiid ilaahay wuxuu uhi wax kastoo dhacayana waan arkaya mu'minka la gubayaan arkaya dumarka la laynayaan arkaya caruurta marhanaysaan arkaya waxoo dhan waa ii muuqdaan baa ilaahay leeyahy calaa kulli shayin shahiidna waanahay facaalun limaa yuriidna waanahay baa ilaahay leeyahy haafilna kama ihi camaa yacmalu الظaalimuun inamaa yuؤakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar idan qofka mu'minka qisadani waxayna baraysaa kow waxba yay laabtu ku xaganin waa layga xoog batay ama kan baa dhacay ama saatan baa dhacay ama dunida waxan baa ka dhacay dunidan rabbigii lahaa baa maamulaye adigu kun cala ariiq hada huwa shay lawal shay aani waxaynu dareemaynaa wakti kastaba marka dadku muddo joogaba ina ilaahay u soo saaro mid diinta u cusboonaysiiya oo dadka diinta dib ugu yeedha ilaahay wuxuu u doortay hulaam inuu noqdo duulka kan cidda diinta u soo noolaynaysa taa macnaheed waxa weeyaan inaynu ku xisaabtanno nolosha dhammaanteed gaar ahaan carruurta wiil yaroo aad rabaysaa laga yaabaa ummaddan in ilaahay ku badbaadiyo waayo ummaddan dhan ee ilaahay suuradda qur-aankaa kaga warramayo waa hulaam waxa lagu badbaadiyey hal wiil carruurtaa yarra aynu qur-aanka u dhigayno faatixada u dhigaysid ee waxoogaa nusuus qur-aana axaadiisa u sharxaysa intan kuwan mid ka mida la arkaa in ilaahay gacantooda ku badbaadiyo adigu waxba kama ogid idan waxa ay tilmaamaysaa meesha aynu wax ka raadinayno meel aan ahayn baa ilaahay wax ka gediya ad wax tilada madaxweyne haddii la keeno malabaa wax waliba hagaagi lahayn ama halkan haddii laga boodo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala markuu wax bedelaya hal wiiloo yar buu wax ku bedeli karaa waxay qisadan inoo tilmaamaysaa ummaddaa dhan ee guulaysatee iimaanka heshee diintu ku noolaatay hulaam inuu ahaa cidda badbaadisay haaliu اlamr waxa inoo tilmaamaysaa qisada tani dadka ahlu sharka ahi inay jecel yihiin sharku inuu waaro xataa isagu oo quran intuu dhinto un sharkiisa inuu la dhintee kuwa ka dambeeyana inay sharkaas sii wadaan walidaalik baa saaxirka kani boqorkii intuu tegay muxuu ka codsanayaa boqorka sixirka iyo waxaan inaanu dadka ka lumin dabeetana wuxuu leeya wiil yaroo caqli badan oo kana keen si sixirku usii waaro taa macnaheed waxa weeyaan war haddii dadka ahlu sharkiiba ay u xidhxidhan yihiin sharku siduu u waari lahaa adigu haddaad khayr rumaysan tahay waa inaad u xidhxidhnaataa adna khayrkan sidii aad u waarin lahaydee uu kaaga hadhi lahaa raabic اlamr waxaynu aragnay qisada tan wiil yar oo ilaahay karaamaad tiro badan laka muujiyey waxaynu aragnay wiil yar oo dhagaxintuu tuuro bahal magaalo u taag weyday ilaahay dhagaxiisa ku dilay waxaynu aragnay wiil yar oo ilaahay intuu u baryo kuwa indhaliya indhuhu u baxaya waxaynu aragnay wiil yar oo kuwa baras qaba intuu ilaahay u baryo ay barasku ka kacayso waxaanu aragnay wiil yar oo dadkao dhamm intuu boqor dhan iyo dowlad dham isugu tagtay inay disho ilaahay baryayo le ilaahu iga fayd kuwa dhibaatadooda oo ilaahay ka faydayo taa macnaheed waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ciddii qalbi suuban ula timaado daahira karaama hadday ka dhacdo ma kibro wiilkani ma odhan dad yahow aakhire anigunbaa shafeeco qaaday aniga igu soo urura waa ilaa ninkan ka xarima jannada qof dambe janno urinaya ma jiro sida bacdu ahlu duruq ay sheeganayaan iyagoon waxbaba ka dhicin kan ilaahay baa ka warramaya waxa karaamo ka dhacday waxa uu alla ka warramaya subxaana wa tacaala ama axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay inoo sheegaysaa wiilkan waxa karaamo ka dhacay idan karaamaadku waa ta'yiid ilaahay uu ku ayiday dadkiisa saalixiinta ah mana sheegayso qofka karaama ka dhacday inuu ka weyn yahay qofkan karaama ka dhicin bale waxay culammadu yidhaahdaan wakhtiga dacful iimaanku tiro batay karaamaduna tiro badataa xataa wakhtiga iimaanku qawigayay waxay culammada qaar yidhaahdaan taabiciintii dambe iyo kuwii ka sii dambeeyey baa karaamaadka ma la wariyaa ka tiro badan yihiin wakhtigii saxaabada kuwa la wariyo waxay yidhahdaan saxaabadu in badanoo ka midii waxay gaadheen xad iimaankooda uu dhammaystirmay ama meel xooggan uu gaadhay yacni yaqiin bay haysteen karaama hadday dhacdiy haddaanay dhicinba aanay tasacsucayn laakiin dadka marka dacfigu ku dhaca ilaahay subxaana wa tacaala karaamaadka uu muujiyaa si maxay iimaankooda uu xoogo magaalo dhan oo gaalo ah ayaa wiilkan yar ilaahay karaamaadkan ka muujiyay si uu diinta ugu soo hago ayuu islaamaa khamis ilamr wiilka kan iyo qisadiisu iyo dadka mu'miniinta ka dambeeyey iyo ninkii boqorka la fadhiisanayey iyo wadaadkii raahibka ahaa iyo dadkii mu'miniintaee godka lagu gurayey iyo ilmihii yaraayo hooyadii lahaa sabir hooye xaq baad ku taagantahay dhammaanteed waxa ay tilmaamayaan iimaanka dhabta ahi geerida inuu iimaanka ka doorbido yacnii qofka mu'minkaa agtiisa waxa ugu qaalisan inuu yahay maxay iimaankiisa iyo caqiidadiisa inaan waxba siisanin xataa haddii la yidhaha waa lagu dilayaa oo markaa boqorka ninkii la joogay waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo wuu diiday raahibkii waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo waa diiday wiilkii yaraa waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo waa diiday magaaladii dhammayd ee hadda rumaysay geeri iyobaa la kala doonay geeri caadiya weliba maaha waa geeri lays-shiilayo daawaha las dab laysku gurayo geerida kale xanuun kulul dee xabad lagugu dhufto waxa laga yaabaa inaad markiiba dhibato laakiin haddii moofada lagu saaro oo kolba cadku juquuq yidhaahdo way ka gedisan tahay geerida caynkaasiyabay ka doorteen iimaankooda idan waxaa meesha kaloo taalla qofka mu'minkii inuu diyaar u ahaado inuu naftiisa u tadxiyeeyo u dhinto fii sabiili iimaanihi qisada kani waxaa kaloo tilmaamaysaa gaalnimadu dadka qaar markay xad ka gaadho inay bini-aadamtinimadu ka lunto oo inay ku raaxaystaan noole la gubayo bini-aadamkii la nooc ahaaya oo boqorkan iyo kooxdii la socotay waa kuwan bini-aadamka shiilaya qisadani waxay kaloo ina tilmaamaysaa qofka mu'minka ay xilliga dhibtu qabsato hadduu rabbi si dhaba u baryo in ilaahay inta badan ka faydo inankan yar markay ku soo ururtaba ilaahay buu baryay inta askartu qabato oo caynkan oo la yidhahdo buurtaa lagaa tuuraya rabbi buu baryo wuxuu leey ilaahu kuwan sharkooda ay dhaafi dabeetana ilaahay baa dhaafiyey badday geeyeenoo isagoon waxba kala haysan wax xoogoo gacantiisa ku jiri jirin laakiin laa taxzan ila allaha macanaa adi buu rumaysnaa ilaahu kuwan sharkooda adigu igaga fillow buu yidhi ilaahay baa kaga fillaaday waxay kaloo tilmaamaysaa qisada tani adduunku in laysku keena itixaamayo ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa allahu lantasara minhum walow yashaau allahu lantasara minhum ilaahay hadduu doonayo gaalka waa ka xoog badin laha waa ka guulaysan lahaa soo caynkaa maaha ilaahay hadduu doonayo dunida tan kun fa yakuun buu odhan lahaa waar idinka dhulku haydan la go-a buu odhan laha waa la go-i lahaa laakiin ilaahay baa wuxuu ina leeyahy walow yashaau allahu lantasara minhum ilaahay hadduu doonayo iyagu wuu ka guulaysan lahaa ee maxaa ilaahay doonay walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun waan baan isku kiin intixaamayaabaa ilaahay leeyay anigoo eegaya balidhaa sabirtaan iyo in kale taa macnaheed waxa weeyaan qofka mu'minka inuu sabirka diyaar u noqdo duruufta iyo dhibta iyo mushkiladdu waxay doonaysa ha noqotee qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu sabro waxaa kaloo qisadana tilmaamaysaa ilaahay subxaana wa tacaala gaalka kibre kibre kibre kibre markuu xad kibirkoodu gaadho in ilaahay mashaakil ku itixaamo muujiya liidashadooda ninkan dadka laynaya wax kasta samaynayey ilaahay wuxuu ku itixaamay isaga iyo dowladdiisii iyo askartiisii iyo wixiisii oo dhammi wiil yar inay dilaan wiil yar bay u taag waayeen inay dilaan waa boqortooyo dhan iyo dowladdan iyo askarteedii iyo waxeedii oo rabta hal wiil inay disho laakiin awoodi kari weyday waa caya ilaahay subxaana wa tacaala oo fashilinaya hal wiil ayay isugu tagtay dabeetana halkii wiil bay dili kari waayeen ilaa iyo wiilka yari uu ku dhintay markii isaga awaamirtiisa la yeelay sidaa yeelow sidaa yeelow sidaa yeelow sidaa yeelow markaasumaa dhiman karaya waxaa kaloo qisadan inoo tilmaamaysaa rajul اlcaqiida mararka qaarkood in dacfi ku dhici karo oo waxay ahayd in la qariyo uu qarin waayi karo marka dabka la saaree la cadaabo inuu wax iska sheeg sheegi karo waayo dadkan iyagoo iimaan u dhintaa haddana qisadu waxay inoo sheegaysaa markii lasoo qabtay ninkii boqorkee la cadaabay wuxuu sheegay maxay wiilka wiilka markii la cadaabay isna muxuu sheegay raahibkii buu sheegay yacni qofku markuu toorjarka iyo dhibta galo mararka qaarkood xiina dacf waa dhici kartaa inuu siro badan iyo wax badan sheego laakiin haddana waxaa laynoo tilmaamaya kuwii sirtaa sheegay markay arrintu gaadhay gaalnimo iyo islaam gaalow ama waa ku dilaya inay doorteen dilka inay ka doorteen dilka inay ka doorteen ayuu sheegaya waxaa kaloo uu sheegaysaa qisada tani koow macallinku ardaygiisa inuu tashjiiciyo oo haddii wax wanaagsan ay ka muuqdaan inuu ku ammaano macallinku inuu ardaygiisa u tababaro inuu wax dheeraan doono macallinku inuu ardaygiisa ugu talagalo inuu noqdo qof bulshada intuu isagu hayay horumar ka sameeya laakiin macallinku inaanu ardayga kaga talagelin inuu isaga nuskha minhu noqdo cobi dadku hadda waxay jecel yihiin inta badan nin waliba kursigiisa inaan loogu iman kanaan ku fadhiyo inaydan daydu ku soo fadhiisanin aniguna aan ka warramo laakiin haddaan macallin dhaba ahay waa inaan jeclaadaa mid iga fiican inuu halkan soo fadhiisto inaan u tirayngareeyo dadku inay noqon karaan wax aniga i dhaama waayo dadkan ilaahay baa subxaana wa tacaala awoodo siiyey tiro badan leh inta igu aasan in ka badan baa dad badan oo halka fadhida ku aasan laakiin waxay u baahanyeen un tafjiir in bamku si uu u qarxo dee dab yarunbaa la sudaa un isagaa markaa arla dhangubaya dad badan baa waxay u baahan yihiin un in ignishanka in loo shido uun dan waxaagii wax ka fiican buu keenaya saa daraaddeed wuxuu sheekhii ardaygan yar tababaraya ku dadaalaya inuu yidhaahdo anta afdalu mini اlآan waa masأalaة tawaaduc inaad xaasid ka noqonin wadaad haddaad aragto wadaadku hadduu arko wadaad kaloo ka yar muxaadarooyin fiican inuu yaro garbayo siraa u arkani dadkaabuu kaa qabsan doonaaye meeshayuu kugu cidhiidhi siyaasigu arko nin ka yaro firfircoon u arkani meeshuu malcaamadda qur-aanka ka dhigaya siraa mid kaa yaro tajwiid badan baa yime yuu xerta kaa kaxaysana ama ardada kaa kaxaysana qofba hadduu qof meesha ka saaro waxba laakiin asalku dadka aakhiriya janno doonaya waa inay tawaaducaan waayo mid iga muxaadaro fiican inaan soo saara baa iiga ajar badan le tayda waayo kan haddaan soo saaro wuxuu isagu shaqaystanaya ilaahay subxaana wa tacaala wax ka mid oo ana ii qoraya raahibku juhdigii uu bixiyaa wiilkani ku dhashay wiilkani cidlo kama soo amaamudmin waxyi kuma soo degin isagoo meel cidlaa fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxyi kuma manaysanin laakiin ilaahay wuxuu sabab uga dhigay inuu raahibkani soo saaro idan raahibka kani isagaa masder u ah xasanada tanba xasanadaad adigu masderka u ahayd inaad colaadiso maaha waa adigiiyo adigiis colaadinaya marka kan waayo xasanadan isagaa bilaabo biqiliyey isagaa soo saaray inuu wiilkani wiil ka noqdo walidaalika inuu colaadiye maahe waa inuu yidhahdaa anta afdalu mini اlyowm maanta adaa iga fiican oo iga roone hore u soco waa inuu yidhahdaa waxaa kaloo xadiidkani uu inoo tilmaamaya dadka badh baa waxay moodayaan jaanibka milatarigaa ama jaanibka siyaasiga ama kuwaas inuu yahay waxa ummad abuuri karaa haddaan xukuumad la samayn haddaan dowlad la samayn haddaan jihaad la samayn aan wax kalaba dhalanaynin can ariiqi اlquwa un inuu xaqu ku muuqdo maya waa ka mid jihaadku waa ka mid xukuumo islaamiya laakiin waxaa kaloo ka mida buu xadiidkan inoo tilmaamaya sanaa'ic almacruuf dadkoo wanaag loo sameeyaa inay tahay waddo loo maro bulshada badbaadadeedii yacni ka gaajoonayoo wax la siiyo ka qaawanoo maro la huwiyo ka buko oo dhakhtar loo dhiso dadkoo la gargaaro waayo wiilkan ilaahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inuu bulshada ku hantay koodii xanuunsanayo oo ilaahay u bariyey kiindhaa belaya oo ilaahay u baryey yacni wanaaggu bulshada u sameeyey buu ku hantay mujtamaca kani inay aaminaan oo ilaahay rumeeyaan subxaana wa tacaala walidaalika sanaa'ic ilmacruuf waa ariiq ka mida uruqa loo maro yani bulshada inta badan waxaa ku dhacda nin waliba waddadu hayo mooyaane waddooyinka kaleo dhan baatil buu u yaqaana haddii ka khayrka faafinaya uu yidhaahdo waddadayda mooyaane mid kaleba ma jirto tanaan anugu hayuun haddaa martaan baa liibaanaysaan haddii kale liibaani maysaan ka jihaadiya uu yidhaahdo taan anugu hayuun haddaa martaan unbaa liibaanaysaan wixiina kale liibaani maysaan ka siyaasiga yidhaahdo anugu taan wado unbaa lagu liibaanaa tu kale lagu liibaana waxba kama jiraan waxaa wax ka jiraan waar khayrka duruqdiisu waa badantay sunnada nebi moxamedna waa ballaahantay calayhi salaatu wasalaam xadiidkani markaa wuxuu inoo caddaynayaa sanaa'ic ilmacruuf dadka loo sameeyo inay tahay wasiilo lagu hanto xadiidkani waxyaabaha kale aynu ka faa'iidana waxaa ka mid a taariikhda bashariyadu inay weligeedba soo lahayd duul kibro oo qooqo oo dadka guba ee inaanay maanta bilaabmin taariikhda basharigu siraaca kani inuu mid qadiimayo hore uga soo jiray oo mar kastaba nin kibray iyo mid qooqay qur-aanku uu ka warramay iyo axaadiista nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo aynu qisada tan ka fahmaynaa qofka bini aadamka ahi haddii xorriyad uu helo oo khayrka iyo sharka labadaba mid mutakhasisi uu sharxo qofkana xorriyad la siiyo dana kale oo ama dhaqaale ama waxaasina aanay meesha ku jirin inuu qofku mayaal u yahay inuu u weecanayo xagga khayrka inankan yar waxaa helay laba ninoo nin waliba fannigiisa khabiir ku yahi inankan yar waxaa helay nin saaxiroo cilmiga sixirka looga dambeeyo boqortooyada meesha joogtaaba waxaa kaloo helay nin mu'min oo ahlu tawxiidah oo sawmacadiisa jooga labada ninba bixorriyatihimbu nin waliba wixii uu rabay ku akhriyay laakiin waxaa muuqata khayrku inuu haalib ka yahay sharka haddii si siman loogu akhriyo laakiin dee haddaad khayrkana ka dhigto laba daqiiqo sharkuna wuu mutakhasis yahay waa masalo kale ama haddii bini aadamka si siman wax loogu soo bandhigi lahaa xorriyaddu yacni waxa aan tilmaamaya waxa weeyaan xorriyadda dhabta ahi muslimka ma cabsi geliso xorriyadda dhabta ahi aan been laga sheegaynoo midna mikrofoonada iyo jaamacada iyo meel walba la siinaynin midna cunaa lagu dhegaynin maaha xorriyadda dhabta ahi muslimka ma cabsi geliso sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim adigu ha shaki inoo hayso odhanin sharkii baa soo afuufay anigu maxaan garanayaa waar khayrka haddaad ku afuuftay isaga ka xoog badan ilaahay qur-aan badan buu wuxuu ku tilmaamayaa baailka oo caynka ahaa in xaqa lagu dhufto fayadmaqu faidaa huwa zaahiq qisada tani markaa waxay noo tilmaamaysaa inan yaroo si siman loogu akhriyey oo khayrka raacay waxaa kaloo qisada tani inoo tilmaamaysaa guusha dhabtaah inaanay ahayn un guusha waa ka mid in gaalka ilaahay kaa jebiyo aad gacantaada kaga guulaysato laakiin guulaha dhabtaa waxaa ka mid a qofku inuu naftiisa iyo shaydaan ka guulaystaa ka mid a guusha ugu weyni marka koowaad waa taa nafta adiga kugu jirta ina anafsa la amaaratun bisuu iyo shaydaan inaad ka guulaysato taa macnaheedu waa maxay maladaat alxayaa aakhiriya adduun inaanay kuu sinmine inaad guulaysato ah aakhira inay agtaada kaga weyn tahay adduunka oo dhan aakhira inay agtaada kaga weyn tahay maxay adduun oo dhan kooxda tani boqorka iyo wuxuu haystay iyo nolosha adduunka waxay ka door bideen ghulaamkii iyo raahibkii iyo ninkii boqorka la fadhiyey iyo bulshadii weyneyd ee iimaanka laga helayba inay dhintaan oo iimaanka u badbaadaabay ka door bideen idan intasaruu calaa anfusihim bay yidhaahdaan waa intisaaru ruuxi cala almaadda waa nooc min alintisaar bay yidhahda waa guul guulaha ka mid a laakiin dadka inta badan guusha maadiga un ay u muuqataa waa guul weyn inaad naftaada iyo shaydaanka xorowdo inaad ilaahay dhankiisa u banbaxdid inaad iimaan ku dhimatid waa guul idan waxaa layna baraya oo qisada tani waxyaaba ayna baraysa ka mid a guushu inaanay ahayn inaad ciidan jebisay guushu inay ka mid tahay inaad naftaada iyo shaydaan ka xorowday oo haddee janno hesho naarna ka badbaado qisada tani waxayna baraysaa qofka mu'minka dhabta ahi inta uu dadka hanuunkooda iyo iimaankooda iyo hidaayadooda ilaalinaya inay ka badan tahay inta uu naftiisa nabadgelyadeeda qura ilaalinayo wiilka yari waxaa dhacday in buur la saaray oo uu ilaahay baryo askartii madhatay waa fursa dahabiya lilfiraar be waa jaanis buu haystay inuu baxsado laakiin muu baxsane wuu soo noqday oo meeshii buu yimi boqorkii buu ku yimi mar labaad baa badda la geeyo ilaahay askartii buu marhiyey wuu soo noqday wuu soo noqdo haddana meeshii buu yimi mar saddexaad ayuu boqorkii haddana wuxuu ku yidhi sidaan u dhiman lahaayoo qurankuu sheegaya oo ah dadka oo dhan jamci oo sidaa iyo sidaa yeel wiilka kani waxa uu rabay waxay ahayd inuu xaqa muujiyo walow isagu ha dhinteen waxa uu rabay inuu dadka diinta gaadhsiiyo walow isagu nafta ha waaye daaciga dhab tahay markaa waa ka iimaankiisa iyo diintiisa iyo horumarkeeda ka doorbida naftiisa salaamadeeda inay naftiisu badbaaddo wuxuu ka doorbidayaa inay diintiisu badbaaddo inay dadku hanuunaan buu ka doorbidaya walidaalik dadka kani boqorkan weyn waxay u hoos fadhiyeen waan idinlayn buu lahaa saxanka maaha dadku waxay ka baqayaan anaa rab miyaan anigu rabbigiin ahayn buu lahaa ninkii indhuhu u baxeen wuxuu ku yidhi oo awalaka rabbun hayri ma rabbi aan aniga ahayn laakiin dadka wuxuu rabay inuu tusiyo inaanu ninkani rabbi ahayn wuxuu kaloo rabay saaxo ummadiba taagan tahay inuu caddeeyo boqorku inaanu rabbi ahayne ghulaamka rabbigiisu inuu yahay rabbiga xaqa ah boqorkuna uu u tanaasulo u aqbalay si boqortooyadiisa ugu hadho inuu yidhaahdo bismi illaahi rabbi alghulaam waxaan cuskaday magaca ilaahay rabbiga ghulaamka idan qisada tani waxay muujinaysaa daaciga xaqiiqigii inuu yahay ka agtiisa naftiisu rakhiis ku tahay marka loo eego mabaadi'da iyo wuxuu xambaarsan yahay oo ogol inuu isagu dhinto si mabda'iisu uu horumari karo waxay kaloo qisadani tilmaamaysaa haddii bulshadu si dhaba iimaanku uu gaadho oo si dhaba loo qanciyo inay ka xoog badan tahay xoogga yacni dadka badh baa waxa u haystaan xagga muruqa in dadka lagu islaamin lahayo haddaad ka xoog badato inay dadku islaamin laha waa kuu munaafiqaynayaan waxba islaami maayaan waxa dhabtee dadka qalbigooda gala waa iimaan iyo qanaaca qoladan bolosiga ka warranta siyaasadda waxay idhaahdaan dowladdu laba baawar bay adeegsataa bay idhahdaan hard baawar iyo soft baawar alquwa salba iyo quwa naacima bay idhahdaan quwa salbadu waa qaanuunka waa askarta waa booliiska waa sharciga waa waxaan dee dowladdu haysatoo dhami waa quwa waa quwo adiga lagugu qasbayo ma bixi kartid qaanuun baa ku qabanaya qaadaa ku xukumaya jeel baa waa quwa salba waxaase ka xoog badan bay idhahdaanoo dowladu adeegsadaan alquwa naacima waxay idhahdaan quwada fudud iclaamka laaluushka lacagta soo dhowaynta maamuuska waxusheega kadhaadhicinta gogolbadinta kaadibadana waa loo gogo ilaa iyo lagugu soo rito shabakadda la rabo idan quwa naacimaba ka fiican inaad adeegsato quwa salba in badan sida daraaddeed baa ambiyadoo dhammi waxa ku horraysay quwa naacima inay adeegsadaan oo ah tawxiidka inay dadka u muujiyaan inay u caddeeyaan walow haba lalaaye qur-aanka imisa ku qoran nebi la dilay wa kaayin min nebiyin qutila macahu ama fariiqan taqtuluun fariiqan ilahay qur-anka muxuu dilmay reer bnu sulaim nebiyada badha waa layse badha waa yacni intaasoo nabaa dhintay geeridu wax weyn maaha daacaa la dilay cid baa wax weyn maaha waxaa wax weyn waxa weeyaan mabda'ii rabbi aada rumaysnayd inuu faafi karo sida daraaddeed inuu qofku isku dayo bulshadu hadduu iimaanku galo dowladuu ma qasbi karaan boqorku wuxuu is lahaa sharkaas isagu siduu u arkayay de intaanu soo faafin guntan ka jar markaa wadaadka dil raahibka dil kii isaga ag fadhiyey dil wiilka yar dil beleda dambe bas wiilkuna wuxuu rabay inaanay arrintu afartoodan iyo saddexdoodan ku koobnaanine ummadda in warku gaadho walow iyagu haba dhintaane ummadda si uu warku u gaadho xataa geeridoodana ha noqotay wuxuu yidhi dadka oo dhan soo jamci dabeetana sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel dadkii markii la soo jamciyey ay fikraddii gaadhay iyagoo dabka arkaya fikraddii qaateen iyagoo dabka arkaya iyo dabka in la geli karo idan bawarka nin dawlada ama madax ama xukuumad ama waxaan haystaan power maaha haddii bulshada la gaadhsiin karo caqaa'idda iyo mabaadi'da iyo waxaad rumaysan tahay waxaa qisada kane oo tilmaamaysa geerida inaan laga cabsanin buu wiilkan yari anmuudaju ahaa tusaale fikradduu rabay buu isagu u dhintay haddaad fikraddaada aaminsan tahay ay keensato inaad u dhimato markaasay dadku si dhaba u rumaynayaan haddaad se adigu intaad dib isu dhigto dadka tidhahdo idinku ma dha dhinta idinku anugu waan qadiyo kalaan soo qabanayaaye waa adagta in dadku u dhinto laakiin hadday kaa muuqato inaad adigu tahay anmuudajka tusaale good example haddaad adigu noqoto dadku fikradda waa aaminayaan wiilkani wuxuu aqbalay amaama naas bulshadao dhan oo taagan inuu isagu noqdo tusaale lagu dayan karo anaa tayda soo qoolay buu yidhi aniga ha lay dilo laakiin xaqaasaa wadaayo xaqa ha loo dhinto waxaan ku soo gebagabaynayaa ilaahi subxaana wa tacaala nebi moxamed wuxuu ku yidhi waima nuriyannaka bacd aladii naciduhum aw natawafayannaka failayna marjichum uma allahu shahiidun calaa maa yafcaluun haddaanu adiga ku dilo haddaanu adiga ku tusinnabaa ilahay yidhi waxaanu gaalada u yaboohnay waxa ka mid ah oo ah in iyaga la laayo adigu aad guulaysato ama inta aanad guulaysaninba adigu aad dhimatid baa ilahay yidhi adigaanu ku dillo failayna marjichum baa ilahay yidhi gaalo nagama baxsane anagu may noo noqonayaan haddaad adugu kaba hor dhimato iyadoo aanad guulba arag ilahi wuxuu yidhi failayna marjichum anay ii soo noqonayaan uma allahu shahiidun calaa maa yafcaluun waxay samaynayaanna ilaahay waa ka markhaati taa macnaheed waxa weeyaan qofka mu'minkii waxaa habboon mabaadi'da inuu si dhaba u aamino waxaa habboon mabaadi'da inuu soo bandhigo waxaa habboon qisaska qur'aanku uu warinayo litasliya inaynu ku madadaalanno qura looma arooriye ilaahay wuxuu leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum
baarak allah fiik sheekh jasaaka allahu khayr su-aashan laba su-aal isku xihan weeyaan su-aasha hor waxay tahay sheekh cilmiga sharciga ah waxaan jeclahay inaan barto waddadii loo mari lahaa iyo meeshaan ka bilaabi lahaa ayaan jeclahay isla su-aasha ku xigtana waxaa weeyaan haddii waalidku ama waalidiinta qaarkood ay raalli ka ahayn inaan cilmiga barto ama meelaha sharciga cilmiga sharciga laga barana aan tago been ma u sheegi karaa sidii wiilka yaraa waalidkiisa been u sheegay fal yatafadal sheekh
bismi illaahi raxmaan raxiim cilmi ama sharci ha noqdo ama mid kale ha noqdee dee waddo quruuleeyo lagu barto waa waddo ah inaad dee arday noqotid marka aada yarta aan cilmigaasi kuuba kuu furfurayn waa waddo ah talaqi inaad cid garanaysa kala kulantid marka aad xad gaadho ee mafaatiixulcilmi aada hesho waa waddaa dee sida jaamacaadka baxhi iyo baadhitaan iyo akhris iyo wax inaad kusii kortid idan cilmi oo dhan waddada lagu bartaa waa waddada barashada ahe waa inaad juhdi iyo wakhti geliso wax kastoo aad wakhti iyo tamar geliso midhaheeda waa la helaya walow wakhtigu ha yaraadanee walow wakhtigu ha yaraadanee waxaad wakhti joogta a geliso qofka bini aadamkii wuu baran karaa qofkuna waa hanka bini aadamku hadduu hanka hoos u dhigo waxba badan waxay sheegaan waxay dhahdaan waddankan colombiya la yidhaahdo university jaamacad ku taallay ayaa classroom xisaab la dhigayo ayaa ardadii soo fadhiisatay dabeetana brofessorkii xisaabta dhigayaa dhigay brofessorkii oo xisaabta wadaa arday ardadii fiifiicneed ka mida xagga dambe fadhiyaa seexday lecture holkii buu ku gamaa dabeetana mar dambuu indhaa kala qaaday bay idhaahdeen last minuteskii ugu dambeeyey brofessorku ka baxayaba subjigii ayuu indhaa kala qaaday markaasu wuxuu arkay brofessorkaoo sabuuradda ku qoray laba mas'alo dabeetana wuxuu is ihi mala waa home werigii la ysu diray ee labadan ka gaadhsiiy labadiibuu qortay uu iska tegey gurigiisii markuu tegey ayuu labadii mas'alo baxdi u galay waday waday waabay adkaadeen tii koowaad ayuu librariga teg bugaagtayaa la soo qaado meel kasta baadh baxuu galay afar beebar buu ku soolofgareeyey baa la yidhaah afar waraaqood bay ka qaadatay hal xisaaba inuu soolofgareeyo tii labaad wiig dhan buu la maqanyay tii labaad intaanu gaadhinoo t ayuu lagjarkii dambe la yimi dabeetana brofessorkii baa xisadiisii iska galay wuu hadlay xisadii markuu dhameeyey uu yidhi macallin waxaan ku weydiiyo homewargii aad dirtay maalintii hore mi aad ka shaqaynayn maya anigu homewarg ma dirin buu yidhi wuxuu yidhi maalin labadii masale caynka ahayd sa ahaa homewarg may ahayn buu yidhi waxa aan sharxay xisaabaadka dunidu brofessorska mathematicska masaa'il aan weli solutionkeeda la gaadhin oo aan dadku awoodin weli inay solof gareeyaan baan sharxay laba mas'alo ka midaan markaa tusaale idinka siiyey wuxuu dhi waan soo solof gareeyey tii koowaada ken baa la yidhi waa la arkay waa sax sidii u solof gareeyey the four paper solution bay yidhahdaan oo jaamacadda lagu dhejiyey markaa afartii waraaqood ee ardaygu ku solof gareeyey waxay yidhahdeen haddii uu ardaygani soo jeedi lahaa bay yidhahdeen xisaabtaa lama heleen waayo hadduu soo jeedi lahaa dee macallinkaa marka hore sheegi lahaa inay ka mid tahay kuwa dunida aanay soolofgarayno wuxuus odhan lahaa dee cidina uma taagayso brofessorkii uu ka yidhi laba soolofgarayne laakiin markii lagu yidhi waa home weerag wuu u qaatay ayuu digdigtii ka soo gaadhsiiyey isagaaba dunida u soolofgareeyey problemkii loo taagi lahaa waxaan uga jeedaa war waxaan dunidu u taaglaaday xataa haddaad uxidhxidhato waad soolofgarayn kartaa laakiin waxa weeyaan qofku inay ka soo go'do wakti iyo juhdina inuu geliyo wakti iyo juhdi inuu geliyo qofkuna ay ka soo godo waad soolof garayn kartaa idan waa la baran karaa waalidka u malayn maayo waalid muslimi in diin islaam la barto inuu diidayo ee malaa si unbaa isfaham waa u jiraaye dee bal waalidka si kale wax loogu sharxo waalidka in uun isle hungurigaa inankaaga ka habsaamaya hadduu diinta bartay dhakhtarnimada ka fiicnaydna waxaan leeya war arsaaqdu waa iska qoran tahay waxba labadaba wuu wada baran karaaya labadaba waa la wada baran karaa maanta culamo badan oo muslimiina ayaa intay digrii qaateen haddana ta kala bilaabo digriiga kale ka baxay maalan waddankan masar la yidhaahdo culamada badanee joogta moxamed ismaaciil yaasir burhami maxaa la yidhaahdaa xuseen acfani maxaa la yidhaahdaa axmed xatiiba waa dhakhaatiir dhammaantood nimankaan sheego dhami jaraaxa qaarkood dectrate bay ku qaateen dhakhtarnimada yacni saddexdii shahaadee kala dambeeyeyba way qaateen ilaa ay doctor qaateen isla markaana waa mutakhasisiin fii cilmi shariica haddana jaamacaadka islaamigana way ka baxeen intay galeen waxaan uga jeedaa labada jaamacadoodba waa laga bixi karaa haddaad adigu rabto oo waxa kanay dhab kaa yihin marka waalidka waxaan uga jeedaa uun ilmo kuu hagaagaya injineer iyo dhakhtar faranji kaa noqdoo lumaa waxba ku tari maayaan geeljiradiii in la dhaama se waxaa kaloo ka sii fiican labadaba isagoo xaggana dhakhtar kuu noqday ama injineerka doonaysana kuu noqday nin muslimo waxgaradana kuu noqdaa kasii fiican waase la heli karaa iyo adigu ilmaha niyad jebinin wallahu aclam
jasaaka allahu khayr sheekh mustafe sheekh su-aashan qofka soo qor waxa uu leeyahy waxaan jeclahay in aan diinta ku sugnaado wakhti walba laakiin dhibka haysto markay arrin yar dhacdo musiibo mid caama mid guud waxaan dareemaa hoosu dhac sidee diinta ugu sugnaan karaa sida wiilka yar ee diinta ugu sugnaaday ilaa la dilo falyatafadal sheekh mustafa
kow yaqiintaa in rabbi jiro ogsoonow yaqiintaa alqadaa walqadar inay wax waliba ku socdaan ogsoonow yaqiintaa in ilaahay dunidanu isagu maamulo cid kale la maamulin ogsoonow haani lamr ilaahay bari subxaana wa tacaala haalit ilamr cidda khayrka ka shaqaynaysa iyo meelaha khayrka lagu hayo ka agdhowow yacni qofku kulamaa uu khayr dhegaysto wuu koraya kulamaa uu shar dhegaystana wuu daciifaya kulama aad meel madhan iyo cayaar qura u baxdo waad madhanaysaa adna wax madhan aan waxba ku jirin baad soo baxaysaa saa awgeed qofku waa ibnu bii'ati marka waxaan kugula talinayaa khayrka iyo meelaha khayrka lagu hayo ka agdhowow cilmigaagu mar kasta uu korana mashaakilkuba waxma gaadhaan qofku hadduu cilmigiisu xad gaadho ilaahay wuxuu leeya wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluun aamana kulu min cindi rabbina xaddu rusuuqa haddaad gaadhana labaclabacduba way dhammaataa oo ilaahay baa wuxuu leeya raasikiintu fi lcilmi mushkilad kastoo timaadda iyagu waxay yidhaahdaan maxay ilaahay baa noo rabbiya wax walibana ilahay xaggiisa ka yimaadeen subxaana wa tacaala wallahu aclam jasaaka allahu khayr su-aasha ugu dambeysa sheekh mustafa dadku waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb dadka ugu yeedha shar hormuudna u ah iyo dad khayrka ugu yeedha qofka saa-isha su-aalka soo qor waxa uu leeyahay anigu waxaan raacay dadka dadka sharta ugu yeedha waxaan aada u jeclaa heesaha muusikada weliba waxaan dareemaa qalbigayga inuu ku raxaysto sida halkan ku qoran iyo reereen iyo raaxaan dareemaa arrintaas igala tali inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iga titiro qalbigeygana alla ii bari sheekh mustafa faley tafadal sheekh
horta haddiiba aad tidhi dadka sharka u horseedaan ku jira waxaan isleeyahay malaa iimaanka weli wax badan baa kuu hadho waad garatay inuu shar yahay sharku se wuxuu u baahan yahay in laga fuqo yacni haddaabaad garatay waxa kani inuu shar yahay aadam iyo ibliis maxaa u dhexeeyey aadam waxaa la yidhi sujuud waxaa aadam la yidhi maxay geedka ahaa cunin wuu cunay ibliisna waxaa la yidhi sujuud wuu diiday midna amar buu fulin waayey midna nahyi buu ayuu labada qadiyadooda midna waa amar midna waa nahyi mid waliba khilaaf buu sameeyey aadam laakiin wuxuu qirtay inuu khalad galay rabbanaa inanaa dalamna anfusana wain lam takfir lanaa watarxamna wuxuu qartay inuu qaldamay facasa aadamu rabbuhu faqawa dabeetana ilahay buu toobad weydiistay ibliis markii la yidhi sharka maxaad u samaysaynaa kibir buu ka sii qaado wuxuu yidhi dee anaaba ka fadli badan muran kaluu bilaabo iyo digdig uu arkaya inuu qaldan yahaye qarshajac kaluu bilaabo oo ah anaaba ka fadli badane maxaad sheegaysaa marka haddaad garatay wuxuu inuu shar yahay qarshajacdii ibliis haddaba ha bilaabinoo muran ha keenin oo heesaha dhagaha waxtara iyo muusiga caynkana iyo halkaa ha ka boodine ka foqoo ilaahay u toobadkeen subxaana wa tacaala ilaahay u toobadkeen oo isku day inaad aakhiradaada ilaashato kuwa naarta lagu gubanaya inaad ku biirin waayo waxaa lagaala talinaya waa naftaada cidna kale wax yeeli maysid sharku xataa hadduu kugu sii bato adiga naftaadu waxaad naarta sii kororhsanaysa waxaad una xasuusnaataana bal dabka gurigaaga yaalla farta geli ma awoodid balka kaasi berafka u yahay qiyaas markaa aada leedahay cagahan kula jiraa madaxana waxaan rabaa weliba inaan geliyo waa khatar qofka mu'minkii markaa wuxuu u baahan yahay xumaha inaad ka fuqdid baad u baahantay cid kale uga fuqi maysid daraaddii adiga lafahaagu aad dhowranaysa aad uga fuqaysa iyo ilaahay ku nicmeeyey inaad caasinin ka warran qof haddaad wax siiso oo wax siiso oo wax siiso u maalin walba colaaddaada kororhsado ina waxaan idhahnaa ninkaa hebela abaal baabaan ku lahaa isna waxaayo waxaasuu igu sameeyey waxa laga yaabaa inaad maalin wanaag u samaysay ninkii aan abaalka ku lahaa ee hebele saa u galay ayaaba waxaayo waxaa igu sameeyey hadda rabbiga ku nimceeyey ee ku caafimaadiyey ee ku nooleeyey ee waxaasoo abaala kuu galay maalin walba waan caasinayaa habeen iyo waabaryaba muusig iyo demdem kalean dhegaysanayaa oo ilaahu waxaad nimca i siisay cisyaankaagaan ku wadayaa wax loo dul qaadan kara maaha ilaahay se waa xaliim kuwii kuwaa gubay buu yidhi haddaad toobad keentaan toobaddaan idinka aqbalaya marka walaal kastoo muslim iyo naftaydaba waxaan idinkula talinayaa inaynu ilaahay u wada toobadkeenno subxaana wa tacaala nafti iyo shaydaanna isku dayna inaynu ka adkaano oo dariiqa xaqaa maro wallahu aclam jazaaka allahu khayr walaalo badan aada u tiro badan ayaa waxay codsanayaan ducooyin maalan qof soo qortay su-aasha ama soo qor waxau leey waxaan jeclahay lacagta si aada u daran meeshay gashaan ka dabagalaa see doontaa ku timaado ilaah iga bar inuu ilaah iga qabto midda khayrkan inuu ilaah isiiyo dad kale waxay leeyihin waxaa xanuunsanaya aabbaheen muddo dheer xanuunkiisuna hadda waa ka sii daraya maalin maalin ka dambaysa sheekh noo duceey dad dad kale waxay leeyihiin fadlan ha noolagu soo duceeyo aabbaha iyo hooyaday u jiraan kuwo kale waxay leedahay hooyo weeyaan waxaa laiga qaatay gabadh aan dhalay isla waddankan joogto norway ilaahayna ii soo barya inuu ilaahay dib iigu soo celiyo hooyo kale waxay leedahay carruurteyda ayaa iga saaqiday ilaahay ii barya inuu baariyaal iga dhigo diinta allana kuu hoggaansamo ilaah ka dhigo falay tafadal sheekh mustafa
bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaanteed inuu xaqayna wada waafajiyo inta mushkiladdu haysata in ilaahay mushkiladda ka fujiyo waxay rabaan wax ka khayr badan le inaa lagu bedelo subxaana wa tacaala wixii dhib dadka muslimiinta haystana in ilaahay ka wada faydo qof walba meeshiisa gaarka ee dhibtu ka haysata in ilaahay dhibtiisaasi u fudaydiyo wax ka khayr badanna uu siiyo khayrka maanta si allainoogu kulmiyo in ilaahay jannadiisa inoogu kulmiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilah